habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka iyo weliba boggayaga v o a somaly com
idaacadda caawa oo idiin soo jeedinayaan dhegaystayaal haaruun macruuf iyo anigu ibraahim xasan daandure qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah munaasabad ducaa oo maanta guddoomiyaha gobolka ee qarax dhowaan lagu diray muqdisho loogu sameeyey halkaasi iyo madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay
inay qof maskiinah oo waxba garanaynin ay ku soo dhex daraan dadka oo noo eg oo qaarkood aan u naxariisanayno ay ka raadiyaan halkaas inay dhibaato ka sameeyaan oo haldowrkeenna ay ku dhibaateeyaan waa meeshii ugu dambaysay waxaa loo baahan yahay inaan geesinimo ka qaadno
waxaa kaloo dhegaystayaal dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan baaritaanka ilaa haatan laga- lagu sameeyey dilkii ama weerarkii lagu qaaday xafiiska guddoomiyaha gobolka banaadir baaritaankaasoo qayb ahaan ay samaysay idaacadda voice of america
barnaamijkii faaqadaada toddobaadka ayaad dhegaysan doontaan oonu ku eegayno doorashada lagu wado in dhowaan ay ka dhacdo jubbaland meeshaan nidaam baa jira dawli ah nidaamka dawliga ahaa oo dastuurka iyo xeerarka u degsanaa isticmaalayo wuxuu dastuurka ogolaana fulinayo ayaa doorashada maamulayey musharaxiintana xaq bay u leeyihiin siaan la soconnana musharaxiintu guddiga way shireen way wada hadleen saaray adoo aad u mahadsan horta saaxiibka maxamuud sayid aad waxaa u fiicnaan lahayd ilaah inuu ka cabsado doorasho xor iyo xalaalna uma socdo wanaag inuu meesha ka dhacana ma rabo fiican oo xataa boqolkiiba ee konton oo wax u maamulana ma rabo
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan qodobo warbixin ku saabsan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
dibadbaxayaasha hong kong ayaa waxa ay dib u bilaabeen maanta oo jimco ah banaanbuxoodii dibadbaxyadani oo sida caadiga bilaabin jiray sabtida ayaa maalin soo hormaray iyadoo dibadbaxayaasha ay doonayaan in dadka safraya ay ka warqabaan rabitaankooda in dib u habeen lagu sameeyo dimuqraadiyadda dalal dhowr ah oo uu ku jiro maraykanka ayaa digniino ka soo saaray safarada lagu tegayo hong kong banaanbaxyadani ayaa gelaya bishii saddexaad dalka shiinaha ayaa wuxuu sheegay in banaanbaxyadani lagu soo horjeedo dowladda hong kong ay yihiin kuwa ay maalgeliyaan reer galbeedka laakiin uu ku fashilmay inuu soo bandhigo markhaati muujinaysa oo aan ka ahayn bayaano siyaasiyiinta reer galbeedka qaarkood ay ku taageerayaan banaanbaxyada xiisada ka jirto hong kong ayaa mid kacsan waxaana ay ka soo bilaabatay sharci bishii juun la soo jeediyey kaasi oo ogolaanayay in dadka lagu tuumo inay dembiilayaal yihiin loo gacangeliyo dalka shiinaha si halkaasi loogu maxkamadeeyo in ka badan laba milyan oo qof oo muslimiin ah ayaa maanta ku sugan dalka sacuudiga iyagoo gudanaya waajibaadka xajka xujayda ayaa bilaabay shan maalmood oo ay ku dawaafayaan kacbada oo ah halka ay dhammaan muslimiintu u tukadaan xajku waa mid ka mida tiirarka islaamka oo ay waajib tahay qof kasta oo islaam ah oo awooda inuu ku tago ugu yaraan hal mar noloshiisa sanadkan waxaa dadka ka qayb gelaya ka mida laba boqol oo qof oo ka badbaaday weerarkii lagu qaaday magaalada christchurch ee dalka new zealand masaajidkii ku yaalay bishii maarso ee sanadkan king salmaan cabdulcasiis boqorka sacuudiga ayaa bixinaya kharashkooda oo isugu jira diyaaradaha iyo weliba meelahay degayaan waxaana lagu qiyaasay inay gaari karto kharashka ugu dambeeya ilaa hal milyan oo dollar cabdiraxmaan al suxaybaani oo ah safiirka sacuudiga ee dalka new zealand ayaa sheegay in boqorku uu aada uga naxay weerarkaasi uu geystay nin ka tirsan cadaanka dadka iska sarraysiiya oona dhashay dalka australia De- dhinaca kalena dalka new zealand ninkaasi weerar ku geystay waxaa la sheegay inuu tusaale u noqday ama ay ku daydeen weeraro kale oo laga geystay magaalada elbaso ee gobolka texas toddobaadkii- toddobaadkan
dalka indiya ayaa maanta khafiifiyey xayiraadii uu hore u soo rogay iyadoo uu ogolaaday dadka muslimiinta ay ugu tirada badan dadka ku nool gobolka kashmiir in ay tukadaan salaada jimcaha kashmiir oo ay ku muunsan yihiin dalalka bakistan iyo indiya ayaa ciidamada ammaanka ay goobo ama qeybo ay xireen taasi oo keentay garaangal la-aan dhinaca isgaarsiinta ee dadka madaxa booliiska kashmiir ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka e f b in dadka loo ogol yahay inay salaada ku tukadaan xaafadahooda laakiin aanay u tallaabi karin meelo kale ra-iisul wasaaraha dalka indiya narenda modi ayaa waxa uu ballan qaaday in gobolka kashmiir uu gelayo waa cusub oo ka dhashay go-aankii dowladdiisa ay kula noqonaysay maqaamkiisa iyadoo uu hoos iman doono new delhi
halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay xaflad duca ah oo loo sameeyey guddoomiyihii gobolka banaadir ahna duqii magaalada allah u naxariistay cabdiraxmaan cumar cusmaan oo dhowaan u geeriyooday qaraxii dhaawac ka soo gaadhay qaraxii aflaatankii bishii julaay ka dhacay lana beegsaday xafiiskiisa munaasabadda oo lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee banaadir stadium ee magaalada muqdisho oo dhinaca kalena garoonkaasi lagu dhawaaqay maanta in loogu magac daray injineer yariisow waxaa ka qayb galay madaxda ugu sarreysa soomaaliya wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa joogay warbixintan ayuu noo soo diray madaxweyne maxamed cabdulaahi oo ka hadlaya isku soo bah duco ah oo loo sameeyey guddoomiyihii hore gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer yariisow ayaa soo hadal qaada dagaalka dowladiisa ay kula jirto al-shabaab isagoo xuseyn uu soo mara marxado kala duwan cadowga nahaya oo aan dagaalka kula jirno wuxuu soo socday muddo dheer marxalado badanna waa soo maray oo kala duwan wuxuu hadda taagan yahay waxay taagan yihiin inay isqarxiyaan inay isqarxiyaan yay taagan yihiin markii ay u babacdhigi waayeen ciidamadeenna geesiyaasha ah oo hadda markii ugu dambaysay ay ka qabsadeen maxaan ku idhaahdaa berrire iyo mubaarag iyo owdhegle uma baacdhigi karaan madaxweynaha ayaa sheegay al-shabaab xilligan inay isticmaalayaan xalaado cusub iyagoo isticmaalaya dadka weliba kuwooda aan u nakhariisana ayuu ka sheegay fagaaraha laakiin inay qof maskiin ah oo waxba garanaynin ay ku soo dhex daraan dadka oo noo eg oo qaarkood aan u naxariisanayno ay ka raadiyaan halkaas inay dhibaato ka sameeyaan oo haldowrkeenna ay ku dhibaateeyaan waa meeshii ugu dambaysay waxaa loo baahan yahay inaan geesinimo ka qaadno inaan dhiiranaan ka qaadno inaan xoojinno la dagaalankooda inaan adkeenno amnigeenna inaan adkeenno wada shaqaynteenna madaxweynaha ayaa ugu dambeyn kaga dhawaaqay garoonka kubadda cagta conis stadium in laga bilaabo maalinta loogu magac daray guddoomiyihii geeriyooday injineer cabdiraxmaan cumar ismaan yariisow maanta waxaan ugu magac darnay stadia coni stadiumkan waxaan ugu magac darnay cabdiraxmaan cumar cismaan cismaan cabdiraxmaan yariisow yaan ugu magac darnay sacrificekuu soo maray naftiisa u huray waa naga mudnaa intaan iyo in ka badan qof kasta oo halyeey ah oo waddankan wax ku kordhiya contribution sameeyana sidaas yaan u xasuusanaynaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo waa ka adkaanaynaa cadowga meel kasta ay joogaanna waa ugu tagaynaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaanan ka qaadaynaa wixii dhacay geesinimo iyo adadkeen yaan ka qaadaynaa wasaaradda amniga gudahana maanta war ayay ka soo saartay qaraxii ka dhacay aqalka dowladda hoose kaasay ku geeriyoodeen guddoomiyaal degmo agaasimayaal iyo duqii muqdisho wasaaraddu waxay sheegtay qaraxa inay fulisay ruuxa weynay ah oo ahayd mid ka mida dadka qaba baahiyaha gaarka ah kana tirsaneed shaqaalaha aqalka dowladda hoose warka waxaa lagu sheegay in labada gabdhood oo mid isqarxisay aysan marin hanaanka hubintii loo baahnaa ee shaqaalaysiinta marka loo eego wasaaradda amniga gudaha ayaa sidoo kale xustay in ruuxan haweeneyda isqarxiyey qaba baahiyaha gaarka ah madaxda gobolka u muujiyaan caadifad gaar ah maadaama baahi gaaray qabtay balse ay ka faa'iidaysta sidaasi wasaaradda amniga tafaasiil intaasi dheeraada ka mayso bixin marka laga raabo inay sheegto inay jiraan dad loo soo qabqabtay qaraxaasi cabdulqaadir okey v o a muqdisho dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa waxay sheegtay in laba haween ay ku lug lahaayeen qaraxii afar iyo labaatankii julaay ka dhacay guriga dowladda hoose ee muqdisho oo lagu dilay duqii muqdisho iyo siddeed qof oo kale dowladdu waxa ay sheegtay in gabadh isa soo midaamisay ay qabtay baahiyaha gaarka islamarkaasna ay ku tagrafashay caadifadii loo hayay haaruun macruuf ayaa waxa uu inoo hayaa hadalkaasi ka soo baxay dowladda iyo baaritaan uu ku sameeyey weerarkaasi dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in laba haween ah ay ku lug lahaayeen qaraxii afar iyo labaatankii bishii julaay ee aynu soo dhaafnay lala beegsaday guriga dowladda hoose ee magaalada muqdisho laguna dilay duqii magaalada iyo siddeed qof oo kale dowladdu waxay sheegtay in gabadha isasoo miidaamise ay qabtay baahiyaha gaarka ah islamarkaana ay ku tagrifashay caadifadii loo hayay dowladdu waxaa kaloo ay sheegtay in weerarkaasi ay ku gacan siisay gabadh kale oo iyada la shaqaynaysay dowladdu waxay sidoo kale sheegtay in labada haweenka ah ay qaateen fasaxyo isku dhow islamarkaana ay u safreen dhulka ay ka taliyaan ururka al-shabaab waxay sidoo kale dowladdu sheegtay in baadhitaankii loo baahnaa aan la marsiinin markii la shaqaalaysiinayay labadaasi qof ee dumarka ah haddaba dowladda soomaaliya ma shaacin magacyada labada qof ee dumarka ah laakiin baadhitaan ay samaysay idaacadda voice of america gaar ahaan barnaamijka galka baarista ayaan ku ogaanay in labada gabdhood ay magacyo qalad ah siiyeen dowladda soomaaliya markii la shaqaalaysiinayey gabadha ay dowladdu sheegtay inay isqarxisay ayaa in muddo ah isticmaalaysay magaca basiire cabdi maxamed laakiin magaceeda dhabta ah waa maryan sida uu ogaaday galka baaristu gabadha labaad ayaa iyana ku shaqaynaysay magaca deggan hase yeeshee magaceeda dhabta ah waa hodan waxay sidoo kale hodan ka been sheegtay iskuulka ay dhiganaysay markii shaqada la qorayay hodan waxaa la aaminsan yahay inay weerarkaasi ka badbaaday islamarkaana ay u baxsatay dhulka uu ka taliyo ururka al-shabaab baadhistaasi waxaa kaloo aan ku ogaanay in markii ay fasaxa qaateen labada gabdhood ay fasaxaasi ku horraysay hodan kadibna maryan ayna soo laabatay maalmo ka hor dabaaldegyadii xorriyadda soomaaliya ee lix iyo labaatanka juun iyo kowda juulaay wararka aannu ka helay dhinaca amnigu waxa ay sheegayaan in maryan ay ku dadaashay inay ka qayb gasho munaasabadaha lix iyo labaatanka juun iyo kowda juulaay oo labadaba uu ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya hase yeeshee waxaa baaritaan ku jira inay doonayeen inay bartilmaameedsadaan madaxweynaha iyo in kale sidoo kale waxaa baadhitaan ku jirta inay labada munaasabadoodba ka qayb galeen wararka kale ee dhinaca amniga ee aynu hellay waxa ay sheegayaan in laba digniinood ay bixiyeen laamaha amnigu kuwaasi oo ku saabsan weerarro dhici kara mid ka mida labada digniinood waxa uu si gaar ah u tilmaamayey in weerarkaasi lala beegsan karo xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho wararka kale ee dhinaca amnigu waxa ay sheegayaan in ka hor intii aysan fasaxa aadin maryan ay u tegtay allaha u naxariistay guddoomiyihii gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan ayna u sheegtay inay u tegayso dhakhtar ku yaalla dalka hindiya taasi oo ay ka been sheegtay sida ay xogaha amnigu sheegeen waxaa kaloo ay wararku sheegeen in guddoomiya injineer cabdiraxmaan cumar yariisow uu siiyey maryan lacag dhan toban kun oo dollar si ay isugu soo daweyso waxaa kale oo aan baaritaankaasi ku ogaanay in maalintii uu qaraxu dhacayay labada gabdhood midkoodna aan lagu samaynin baaritaan islamarkaana ay ka gudbeen goobihii baaritaanka iyadoo aan wax baaritaana lagu samaynin wararka amnigu waxay intaasi ku dareen in gabadhii baaritaanka ku samayn lahayd xilligaasi ay u baxday wakhti kooban oo biririf ah labadaasi gabdhood ayaa la sheegay inay markaasi kadib tegeen xafiiska guddoomiyaha gobolka banaadir islamarkaana ay ka codsadeen inay la kulmaan hase yeeshee kaaliyihii guddoomiyaha ayaa ku adkaystay inuu mashquulsan yahay oo uusan qaabili karin guddoomiyaha degmada xamarweyne cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir waxa uu ku dhaawacmay weerarkaasi waxa uu ka warramayaa sida ay wax u dhaceen horta shirka waa shir arbacokarta la qabto waxa uuna ku saabsanaa shir la yidhaahdo tubaha saas ogtahay xukuumaddu waxay samaysay qorsho oo loogu magac diray tubaha tubtan waxay kamid ahayd tubta dhaqaalaha gaar ahaan waxaana looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta caasimada sida saha laamiyada nalaynta iyo canshuuraha iyo nadaafada iyo jilicsoo celinta ayaa laga hadlayay marka saacaddu markay ahayd toban saac aan ku qeyrsiiyo bar ayaa waxaa mar kurakawal helnay nin kastoo dhulka jiifa anigoo shaksiyan markaan iska hadlo waxaan soo kacay anigoo gacanta dangiigsanayo oo dhulka fadhiyo oo maskaxdeeduna ay maqan tahay kadibna waxaan kusoo baraarugay anoo isweydiinayo waxa meesha ka dhacay markaan kor u fiiriyey waxaan arkay cid igu soo daadanayso waxaan islamarkii igu soo dhacday qarax in anigu nala egtay kadib ayaa waxyar tartiib tartiib maskaxdeyda usoo laabatay aan ogaaday inaan joogo xaruntii gobolka banaadir oo shirka ka socday waxaan maaday inaan soo kaco waan kici waayey laakiin markii dambe ayaa niyadda waxaan ku fikiray haddii sidan aan kusii joogo in cadowga uu nagu soo galo halkaas uu nagu xabadeeyo sidaasi ayaan soo baxay oo si xoog leh aan soo istaagay sidaasi marka qaraxii uu u dhacay laakiin anigu maqal ahaan xitaa qaraxa ma maqal anuu dhulka yaala arki markuna dowladda soomaaliya ayaa maanta xus duca ah u qabatay guddoomiyihii gobolka banaadir waxaana garoonkii hore ee kubadda cagta ee banaadir loogu magac daray injineer yariisow
haaruun macruuf ayaana soo jeedinaya warbixintaasi ku saabsanayd hadalka dowladda soomaaliya ay ka soo saartay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho oo uu ku geeriyooday dhaawacii kasoo gaara allah u naxariistay cabdiraxmaan cumar cusmaan yiriso
halkaad nagala socotaan waa voice of america haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan isbuucan ku eegi doonno doorashada madaxtinimo ee maamulka jubbaland oo lagu wado in bishan gudaheeda ay ka qabsoonto gudaha magaalada kismaayo iyadoo durbaba laga dareemayo magaalada xiisadda la xiriirta habka doorashada oo ay ku kala aragti duwan yihiin dhinacyada shalay waxaa war-saxaafadeed uu soo saaray urur goboleedka igad ay ku sheegeen in jubbaland looga fadhiyo inay ka qabsoonto doorasho xor ah oo xalaal iyadoo haddii doorashada jubbaland ay hagaagtana la sheegay inay tusaale fiican u tahay horumarka deganaanshiyaha iyo nabadda soomaaliya isla igad shalay waxa ay la kulmeen eeraboodka magaalada kismaayo hogaamiyaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka qaarkood waxaa sidoo kaleeto xubnaha musharaxiinta iyo qaar ka mida odayaasha dhaqanka ee aanan ahayn dhinaca maamulka jubbaland ay shalay ayaguna doorteen markii ay sheegeen inay ku qanci waayeen guddiga doorashada ee jubbaland guddi doorasho oo ka kooban koob iyo toban xubnood haddaba wakhtigan waa sidee xaaladda doorasho ee jubbaland waxaan ku eegaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo ay marti igu yihiin madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka mida musharaxiinta maamulka jubbaland labaduba waxa ay ku sugan yihiin magaalada kismaayo iyo sidoo kaleeto brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamad oo isagoo ka faallooda arrimaha geeska afrika kuna sugan magaalada nairobi soo dhowaada dhammaantiinba ugu horrayntii waxaan siinayaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan bal xaggiina maamulka jubbaland sideed wax u wadaan wakhtigan bismillahi raxmaan raxiim sahre aad yaad umaasan tahay saad la socoto sahre hadda adduunyada maanta waa hal tuulo wax badan oo bini aadamka ku kala qarsoon ma jiraan jubbaland doorashadeeda meel fiican bay maraysaa saad la socotana mandatekii iyo xulashadii golaha baarlamaanka cusbaadaa lagu jiraa la siin lahaa waxaa xigi doona doorashadii madaxtooyada marka doorashadii baarlamaanka guddiga doorashada madaxa banaan baa wada sida dastuurkaba uu qabo jubbaland jadwal bay sameeyeen marxalado fara badan baa lasoo mariyay wejiyo kala gedisan maanta waxay taagan tahay odayadii oo soo xulay xildhibaanadii waxa inoo xe waxa inoo xeg waxaa weeyaan in xildhibaanadii cid ilaahay u nasiibo oo ku guulaysto la kulmiyo la dhaariyo ayagana ay guddoonkooda doortaan kadibna doorashadii madaxweynaha la galo bal dhinaca kaleeto maanta iyaguna waxa ay doorteen guddiga doorashada u matalaya amaba guddiga doorashada ee jubbaland ayay maantana dhinacii mucaaradka amaba musharaxiinta aanan maamulka wakhtigan ka midka ahayn ay doorteen iyo odayaashii dhaqanka qaarkood xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig waa musharax wakhtigan u taagan xilka madaxtinimo ee jubbaland waxa uuna ka mid yahay dhinacii doortay iyaguna guddigan doorashada soo dhawow mudane xidig bismillaahi raxmaan iraxiim saare waa ku salaamaya adiga iyo akhyaarta talaba waa salaamayaa madaxweynaha ku-xigeenka xilku ka dhamaaday saaxiibkii maxamed sayid in badan baan salaamayaa intaa kadib saara annagu xaaladda meesha ay marayso waxay noogu muuqataa maamulka hadda xilka hayay ee waktigu ka dhamaaday inay dhiseen guddi doorasho si kastaba ha ku dhisaan guddigaasina uu noqday guddi u adeegaya hal murashax oo keliya iyagoo ka leexday in ay noqdaan guddi dhexdhexaada oo murashaxiintoo dhan u adeegaya waxay samaysteen habraac iyo shuruudo iyaga jeedkooda oo ay kala shaqeeyeen maamulka hadda xilku ka dhamaaday ee doonaya inuu kusoo noqdo waxay qorteen ugaasyo iyaga u gaar ah waxay samaysteen xildhibaano iyagu ay soo xusheen ayay rabaan inay samaystaan madaxweyne ku-xigeenkii hore jubbaland maxamuud sayid oo waktigoodii uu hadda dhamaaday wuxuu leeyahay odayaashii iyo dadkii iyo hawshii sida uuga hadlaayo isaga shaksiyan waa madaxweyne ku-xigeenkii hore dabcan hadda madaxweyne ku-xigeen baa waktigii waa dhamaaday waa jeer taker ama sii hayayaal ugaasiyada marka xataa qoys qoys uga sii kala baxo isaga qoyskiisa ugaashyadii soo jireenka ahaa qayb badan oo kamid ah ayaa banaanka joogta oo ay ka saareen liiska waa ta- taasoo macnaheedu tahay na nama ayiibsana oo hawshayada sida aan rabno inaan wax u qorano iyo sida aan rabno inaan sharciyada isugu ekeysin ayuu kasoo horjeesan doonaa meelaha kalena waa la wada middaas ayaa tusaale cad ku filan waay waa tahay maxamuud sayid aan siiya maadaama isaga aad soo hadal qaaday si gaara ma jirtaa in aad odayaashii dhaqanka ama salaadiintii dhaqanka ee jubbaland ee soo jireenka ahaa ee la yaqaanay aad ka saarteen meesha oo kuwo kale oo jeebkiina aad samaysateen saaray bismillahi raxmaan raxiim saaxiibkii waa salaamayaa horta midaan raba inaan caddeeyo waxaa weeye horta maamul xil kama dhamaadee cid la doortay buu xilka ka dhamaadaa waxaa xilka ka dhamaanayo waa golihii baarlamaanka jubbaland oo afar sano la siiyey iyo madaxweynihii jubbaland oo la doortay oo muddadiisii la doortay oo waajibaadka la siiyey weli ay dhaman tahayna ka dhamaan laakiin jubbaland waa maamul maamulka waa jirayaa waa hay-ado dawladeed oo dhisan oo jirayo oo sii soconayo dadka ama baarlamaanka cusub na baarlamaanka hore xilka kala wareegi doonaa markii la dhaariyo madaxweynuhuna markii la dhaariyo madaxweynaha ama isaga kusoo noqonaya ama cidda kale ku guulaysato uu xilka ku wareegsanayaa horta dawlad wakti kama dhaco kamana dhamaado maamul waa saaxiibka ta- tan- dowladnimada meesha ka baxa mhm.
haddii dowladnimada meesha intay ka baxdo shabhada aan noqono koox iyo qabiil iyo guruub basis aan ku noqono waa wax kale laakiin annaga hadda soo faar meeshay wax marayaan waa meeshaan kuu sheegay xildhibaankuna dadkii shaaciyey inuu musharax u noqonayo tartanka xilka madaxweynenimada ayuu ku jiray oo bulsho badan buu la shiray shirar badan buu qabtay inuu damaca leeyahay laakiin mase daro registrationkii uu ku heli lahaa xuquuqda musharaxnimo muusan qaadan oo kuma guuleysan marka maanta waa xildhibaan saaxiibkaya jubbalandna hore usoo dhisay haddana aan filayo inuu dhisi doono haddii alla idmo midda odayaasha mhm.
midda odayaasha odayaashii jubbaland waa la waa la casuumay guddiga doorashada madaxa banaan baa casuumay deegaanadii oo dhanna way tageen wadatashi bay sameeyeen odayaasha xaqa u yeeshay inay xildhibaanada soo xulaanna way keeneen marka laba oday oo dadkii la casuumay ahaabaa banaanka ka noqday processka haddii ninety eight percent haddii la hayo oy laba oday banaanka ka noqdeen labadaasna waxaan keenaynaa inaan qancino ay processka kusoo noqdaan haddii alla waa tahay Een, marka arrintan aad ayay buuq u dhalisay odayaashii dhaqanka ururada bulshada rayidka een, qaar ka mida musharaxiinta hadda xilkaas u taagan kulamo ayay yeesheen shalayto Sarah, Sarah.
warbaahintay la hadleen iikaada wax yar ee xidig aan kugu soo noqdo hal daqiiqo marka maxamuud sayid aadan adiga ayaan weli rabaa inaan kugu soo noqdo intaanan gaarin ee, noq- xubinta ka ah doodan dhexdhexaadka ee professor een, cabdiwahab sheekh cabdisamed haddii adinka aad laba oday oo keliya aad leedihiin dabcan oday kastana qabaa'il ayuu matalaa dad ayuu meesha u joogaa haddii ay noqoto inaad odayaal kale abuurteen so xaaladii unma sii xumeynayso jigjig meeshaada joog sida maanta ayaguba ay guddi horleh u magacaabeen oo doorasho maxay dhalinaysaa arrintan cawaaqibkeeda caasha lilah sahar horta annaga ma nihin dad odayaal abuura ama doorta odayaasha qaab bay ku yimaadaan beelay matalaan waa duubab soo jireenna odayaasha jubbalandna maanta lama dhisin waxay soo martay laba sano oo kumeel gaara afar sano oo doorasho oo dowladnimo waday intaaba odayaasha soo dhisayey oo registerka ahaa oo caalamka laga yaqaano oo adiguba internet maanta aad google garaysaad ka arkaysid bay guddigu casuumeen dhammaan way aqbaleen way yimaadeen laba oday oo odayaasha ka mid ahaa oo dadkii lagu casuumay ahaa ayay noo sheegeen guddiga inayna een, kusoo biirin oo ay processkii iyo foomamkii odayaasha qaadanayeen oo xildhibaanada ay kusoo xuliyeen ayna ka gadoomin inta kale ninety eight percent baan dhihi karnaa ama maxay ahayd markii laba loo qaybiyo lixdan ama toddobaatan oday oo la casuumay oo xaq u lahayd inay wax xulaan laba ka maqan ay noqoto Een, labada oday oo ka maqanna guddiga wada xaajood u socdaa inay ayaga arrimahoodii ama waxay ka diidiideen laga qanciyo ama nabadoono kale oo ayaga maxay ahayd isku beel yihiin ay Waa- wax soo gudbiyaan midda musharaxnimada musharaxiintu xidig oo sharax baan kusinaya ahay Een, guddi baan dooranayaa oon magacaabayaa haddii adduunyada meeshay kaga taalla ma naqaano meeshaan nidaam baa jira dawli ah nidaamka dawliga ahaa oo dastuurka iyo xeerarka u degsanaa isticmaalayo wuxuu dastuurka u ogolaana fulinayo ayaa doorashada maamulayay waata musharaxiintana xaq bay u leeyihiin sidaan la soconnana musharaxiintu een, guddiga way shireen way wada hadleen een, dhexdhexaad bay u wada ahayeen dhammaan musharaxiinta registrationkii baa laisugu yimid rag baa qeyb qeyb baa diiday qeyb baa qaadatay qeybta diiday oo saaxiibka xidda ka mid ahaa guddigu way casuumeen waxay ka cabanayeen inay dhegeystaan kuma ay guulaysan ay umaadaan marka haddii taa waxaa loo qaadan karaa inay ka tanasuleen musharaxnimadii maxa marka aan- waxaan odhan aan lahaa siiyo haddaad musharaxnimadii ka tanasusheen haddee maalin kale imaan doontaayo afar sano oo berri baa imaanaysaaye dalkiina iyo dadkiina u furo waata waxaan maanta jirinna ha abuurina Waa- aan siiyo xildhibaan xidig.
xidhigaaun baa ina wada anfacaya waaya saara sa- saara adoo mahadsan horta arrinta ee ku saabsan odayaasha saaxiibkay waa ka xumahay ee, madaxweyne ku-xigeenka ee, sayid ee, sida uu dhigay sax ma aha bal hadduu xataa labada kusoo koobay labadu kismaayay ku sugan yihiin almost ee, intaan xasuusto saddex wiig ama labadii wiig ee lasoo dhaafay kismaayay ku sugan yihiin horta ma maqna intaas keliyana ma aha ugu yaraan shan iyo labaatan ugaas iyo suldaan iyo nabadoon ayaa maanta igad kula kulmay xarunta ee u n-ka ee magaalada kismaayo airport oo waraaqahooda iyo dukumentigooda hor airportka oo waraaqahooda iyo dukumentigooda hordhigay shan iyo labaatankaana sida ay sheegayaan waxaa lagu bedelay dad kale oo iyagu ay jeebkooda ka qorteen ee saaxiibkay sayid iyo saaxiib beriis ay jeebkooda ka qorteen salaadiinta dhaqanka soomaaliyeedna ma aha sida askarta loo qoro in askarigana la ruqseeyo ee mid kalena la keensada ma aha. waa soo jireen dhaqana oo soo yaala oo taariikhdooda la yaqaano mana laga been sheegi karo mana noqon karto xaalad yar oo doorasho in dhaqanka soomaaliyeed loo burburiyo kuwo kalena loo abuuro taana ma dhici karto waa mid midda ah ee xeerarka iyo shuruucda xeerarka iyo shuruucda kuwii hore u degsanaa iska daaya kuwii maalintii khamiistii ay degsadeen toddoba iyo labaatan bisha ay degsadeen ay degsadeen ee, oo ay leey uu leeyahay registrationka way diideen registrationkooda shuruudaha ku qoran sahra waa aragta waxaa ku qoran murashixii isdiiwaan gelinaya toban xildhibaan waa inuu usoo xildhibaan tobankii xildhibaanna ilaa hadda lama hayo su-aasha waxay tahay tobanka xil- ee, murashaxiinta hadda diiwaan gashan aawa aawa xildhibaanadii usoo saxiixee tobanka xagii ka keenay taariikhda la sameeyey waxay ahayd khamiis duhurkiiyaa lasoo saaray ma maal- ee, be- gelinka dambe khamiis oo aan la shaqaynayn oo la ogyahay xafiisyadaba in laga tago jamco lama shaqaynayo sabtiga subaxiina waxaa la deadlineki waa dhacay which is aanay absolute wax procedure iyo nidaam oo la maray aanu jirin banki account aanu jirin ulalis waad aragtay waraaqaha ay soo saareen adduunka o dhani waa haystaa intaa marka laga tago ee do- magacaabista guddiga doorashada anagu magacaabayno ee ee golaha badbaadadu ka tashaday ee odayaasha mid- shan iyo labaatan fiiri bulshadaas samaysata sharciga bulshadu sharcigii ay samaysatay maxamed sayid iyo tiimkiisa ayaa ku xadgudbay oo burburiyey oo siday Waad- rabaan u waad dhigay, oo ka dacwooteen.
degtay Iga- shaacaysiin. Aan dhameeyo.
ha aan dhameeyo saar aan dhameeyo aan dhameeyo taas mar hadday timid waxa weeye bulshadii go-aan bay qaadatay in ay samaystaan guddi doorasho isla mar ahaantaana ay la yimaadaan nidaam dadku ay wada aamini karaan guddiga Laakiin laftiina ma la afduudi karo saddex qof iyo afar qof ma afduudi karayso eh, bulshada waaya beesha caalamkaad la hadasheen igad ayaad eh, la fadhiisateen oo aeroboortka wataasaa een tiro intaasi laga hogaamiyaal dhaqan iyo ay la joogeen een shalayto hadda waxaa muuqato adinka laftirkiina deg deg ayaa idinka muuqanaya arrinta xiisad ayay sii abuuri kartaa inaad samayseen guddi iyadoo uu jiro guddi kale maxaad uga warsugi weydeen xataa een cabashidiina aad gudbiseen iyo waxa beesha caalamku ay ku jawaabtaiyo dowladda dhexe intaba cidaad u- u u- u hadal dirteen Eh, saara waxaan u sugi weynay eh, waxaa noo muuqatay saaxiibkayga radka ku jira maxamuud aan aad u ixtiraamaya iyo saaxiibadii in ay doonayaan inay xildhibaano qortaan eh, al- alreadyna xildhibaanada ay hadda soo saari doonaan laba bilood ka hor waa u qornaayeen ay xaasad maxaan ku yidhahdaa proof in oo maxaan ku yidhahdaa laba bilood ka hor ay u qornaayeen odayaashan hadda oo macamilka badankooda ee ay samaysteen waxa weeye waa formalita ay marayaan waxay rabaan inay dadka tusaan in odayaal wax soo qorayaan hal xabo oo ay soo qorayaan ma jirto iyadoo caan ayaa laba bilood ka hor waa u qornaayeen taas waa wax la ogyahay intaa marka la- laysku wada daro oo ayna iyagii maamulka ahaa ay xadgudubkaa samaynayaan caalamka annaga waa farsamay waa arkeen soomaali baa nahay annagaa wax isla le doorasho waxay ka dhacdaa dowlad goboleedyada soomaaliyeed oo dhan waxay ka dhacdaa dowladda federaalka oo dhan intaasoo sanay ka dhacaysay Mhm.
waxa weeye noocyada ay doorasho u dhacda waa la yaqaanaa noocyadaa waa inay u dhacdaa Waa- waxaa la yidhi oo ay ku darsadeen saddex ii keen mid baan kala baxaya adduunka xaggay taallaa waa ceeb waa fadeexad waa meelka dhac waa wax laga xishoodo waa dad ka baqaya inay doorasho galaan waa dad doonaya inay ku noolaadaan maxaan ku yidhaha la ii tanaasulo iyo waxay la tartamaan waayo keligeybaa maaragtay meesha soo istaagay waay waayahay ma shaqaynaysa waxaasi waxa weeye Labadiinaba.
ha ogolaadaan doorasho xor iyo xalaala odayga dhaqanku ha madax banaanaado beeshiisa ha la tashado hal qof ha soo galo kursigiiba toddobaatan iyo shan xildhibaan halkaa lagu xareeyo sanduuq dhalaa hala dhigo caalamka goorjoog haka noqdo qofkii halkaa kasoo baxa haddii maxamuud sayid kasoo baxana waa la shaqaynayna haddii axmed maxamed islaan kasoo baxa waa la shaqaynaynaa haddii xidi kasoo baxa ama qof kale kasoo baxana waa lagu khasbaya in lala shaqeeya laakiin Waa- anaa saan raba ka yeelaayo ma dhacayso meel adduunka ka dhacdaana ma jirto waa wax mahadsanta wax yar ii kaadiya marka labadiinaba aan aado dhinacaasi Waa- waa ku siin doonaa. qodobkaaga hayso waa ku siin doonaa waxaan jeclaan lahaa inaan Inta- profesor cabdiwahaab aan siiyo bal ugu horreyntii een, labadiina ee, dhinac wax ka baxsan aragti ka baxsan Ee, profesor soo dhowow een, waad maqashaa dhinacyada jubbaland doorashadii een, waqtigeedii aad ayuu u dhow yahay haddana xiisado horle inay abuurmayaan ayaa muuqato oo xataa dadka magaalada siday noo sheegayaan marka maxaad oran lahayd Een, saare waxaad moodaa in yani jubbaland ay haraynayso duruur coladeed iyo jawi coladeed maaragtay waxaad moodaa waddada loo qaadayo doorashada inay qodaxan qodaxan badan tahay oo dhagxan badan tahay waxaa meesha aan ka marnayn in gacmo shisheeye ay meesha ku jiraan ama ama gacmo micnaha yani caalami inay ku jiraan ama gobo ama wadamada jiraanka ha ahaadaana ama wada- wadamada carbeed ha ahaadaana ama dowladda dhexba ha ahaata ee taa marka waxay keentay marka danooyin fara badan oo isburinaya meeshan ay yimaadaan haddii marka ummadda soomaaliya ay isu tawaasuli leedahay oo macnaha caqligu tirin leeyahay khidmadda ay tirin leedahay ayadoo maanta yani xidig iyo maaragtay iyo maaragtay maxamuud sayid labadaba maanta saaxiib oo walaalo ah oo intay fadhiistaan maanta masiirka ummadda ay ka tirin laayihiin ayaan darada soomaaliya haystay kamida maaragtay Mhm.
maxaa yeelay dadkani waxa weeyaan in hadda colaad hore la geliyo oo maanta wiil soomaali meesha uu ka dhinto mas-uulkeeda waxaa qaadan doono cidda maarta mas-uulka ka ayaa qaadan doonta taarikhdan way way qari doontaa haddii aan la baajinin oon isu tanaasulin oo macnaa compromise aanan la samaynin doorashadaa ma ma ma dhici kartaa Waa- laba arrimood uma dhici karta mid waxa weeyaan hadday qolooyin ku shubtaan oo ay dhahaan maaragtay ka soo qaad tusaalahaan ka soo qaad in micnaha yani yani madaxweynaha iminka talada haya maxamed yani maxamed maxamed yani madooda ay ku axmed shubto maxamed masalan.
islaan haddaba wuxuu way wuxuu way aamin axmed axmed maxamed islaam hadduu ku shubto waxaa dhici karta marka inuu waayo legitimacy micnaa yani oo micnaa dowladda dhexe inuu waayo suurtagal ah ama wadamo qaar ay ku ay ku ka- ku gacan seeraan Mhm.
haddii dowladda dhexe ay cid ay wadato ay ku shubatona waxa weeyaan colaad baa marka yani gobolka haraynaysa oo micnaha kooxdan kaloo kasoo horjeeda maxamuud sayid iyo kooxda kale ayagana ma aqbali doonaan marka Waa.
sida ugu wanaagsan waxa weeyaan in yani gacmaha shisheeye oo ku jirta dhinac isaga riixaan caqliga xigmaddu ay taliso oo micnaha waxuna isku waafaqaan doorasho nabad ay dhacdo afrika inta badan doorashada afrika ka dhacda horta xalaal maba noqotaba kenya hataa noqon weyday waxa weeyaan waxaa la fiiriyaa oo keliya war si amni oo ammaanaba u dhacday si amni ah oo ammaana doorashadii ugu dhacday taa unba horta la eegayaa Waay.
yani waxaa weeye doorasho ammaan leh oo uu dhib ku daadanin oo wiil soomaali uusan ku dhiminin oo wiil soomaali uusan ku barakicin ummad soomaali uusan ku barakicin waxa aan doonaya inay dhacaan taa weeyaan marka taana waxay ka go-an tahay walaalkii maxamuud sayid iyo ninkaa la yidhi xidig inay wada fadhiistaan oo wada hadlaan oo Waad- micnaha ummadda aan la jahawareerinin oo micnaha Dhinacyadaas.
hormar aan la- aan- aan- aanan la keenin Waa taa tahay.
marka waxa weeyaan waa inay inay ka fikirayaan loo baahan yahay waaya aad baad umahadsanta halkaaga ii joog waxaan ku noqonayaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland inta aan xasuusto jubbaland waxaa jirta in cunugii ku dhashay maalinkii qalalaaso uu ka bilowday hadda uu ku ilmo dhalayo mar dhowna laga yaabo inuu awood ku noqon kara xataa dadka ku dhaqan jubbaland oo qabiilo kasta oo soomaaliyeed isugu jiro dhibaatooyin way soo daashatay hadda waxyaabihii ugu dambeeyey sanadihii ugu dambeeyey waxaa la rajeynaya inay degtay oo xoogaa xataa ammaanka uu uu micnaha xoogaa wax isbedela qabaa'ilaadka iyo wixii is haystay noloshii iyo mustaqbalkii jubbaland ee rajada laga qabay sideed ku hirgelin kartaan adinka oon wax dhibaato ah geysanin oo maamulkii ah oo haddii doorashada laydinkaga adkaadana aad talada ku wareejin kartaan haddii kaleetana aad dadkii deegaanka iyo qabaa'ilaadka isugu soo dhoweyn kartaan maxamuud saar horteed baa mahadsan tahay aad iyo aad waxaan u ogahay inaad xoogaal u tahay deegaanadan waxa ka jiray shadhadaa kala gedisan baa marba guruub qabsanayeen maanta dawlad baa ka jirta ummad heshiisay oo hal calan leh oo dastuur leh oo baarlamaan leh oo golayaal fulin leh oo hay-ado dawli ah leh baa maanta ka jira jubbaland dhulkaanu waa ammaan siyaasadana waa halkeeda amnigana waa halkiisa waxaan aaminsanahay su-aalaha qaar waxaa guddiga madaxa bannaan oo doorashada ayaad inaad weydiistaan xaq ugu leedihiin habraaca doorashada iyagaa dejiyey shuruudaha musharaxiinta iyagaa dejiyey cidda ku guulaysatay inay isregistarayso oo qaadato shahaadada musharaxnimada ah ayagaa sameeyey cidda ku guulaysan weyday ama dib ugu noqotayna ayagaa garanayo meesha nadaan baa ka jiro Een, saaxiibkay aniga asiga soddon sanaan saaxiibo nahay dadkana waa ka wada dhalanay waa naqanaa odayaashii jubbaland oo sida ugihiisii xildhibaanka ka dhigay xilligii dawladdii xasan sheekh la dhisay ergadii dooratay xilligii hadda ugu dambeysay doorashada jubbaland lagu qabanayna keentay xaggee joogaa caawa xaq ma u leeyahay inuu xildhibaanada soo xulo mase waa faas waa su-aal aniga kii kale waa saas oo kale waxaa weeyaan annaga intaan ognahay ka mas-uuliyad ahaan iyo khabaaraadkaan hayno odayaasha xaqa u yeesha inay soo dhisaan baarlamaanka labadoodii baa ka maqan labadoodii xamar bay sanad joogeen xamar bay sanad fadhiyeen constituency jubbaland lagama casuumin xamar bay ka yimaadeen dad la aruuriyey oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka inta la geeyey kaarar loo soo sameeyo la yidhi odayaashan baad hogaaminaysaan baa loo soo dhiibay professorkaan ku raacsanahay waxa meesha ka socdo iyo buuqa yeerayo iyo shidada waa wax ka baxsan nidaamka jubbaland iyo dadka reer jubbaland ka baxsan weeye saaxiibkay cabdishiid xidig haddii uu registrationka qaato shuruudahay nidaamka meesha loo dejiyay inuu raaco shan iyo todobaatanka uu ku tartamo dadka ugu nasiibka badan inuu ku guulaysto kamid noqon lahaa muuse yeelin aniga waxaan u arkaa inay musharaxiin aan madax banaaneen oo siyaasad kale ka dambaysto inay ahaayeen kadibna lagu yidhi processka oo aanu annaga iyo ku hesheenin jubbaland isma sharaxi kartaan wasaaradda arrimaha gudaha xeer u musaamaxayo iyo dastuur u ogolaanayo inaan isu jirin marka sii bay dabagaleen taasayna ku waayeen xuquuqdii ay musharaxnimada ku qaadan lahaayeen jubbaland doorashada waa ka dhici sidaa guulaysanaya intaa ka baxsan cidda keenta ayaa mas-uuliyadda qaadanayso ummadeeda iyo deegaankeeda dhibkay kusoo kordhisa xidig aan siiyo wa waa mahadsan tahay sar mar kale horta waxaan rabaa professorka professorku waa mahadsan yahay aada u mahadsan yahay anoo aadna u salaamaya waxaan dhihi lahaa inuu dhab u taabto horta xaalada jir professorow annaga waxaan rabnaa doorasho xor iyo xalaala oo mida ka dhacda soomaaliya oo kale oo deegaanada kale ka dhacda inay ka dhacdo war boqol kiiba labaatan boqol kiiba soddon ha xadaan ama ha boobaan boqol kiiba labaatan ama boqol kiiba lixdan doorasho xalaalaan u baahannahay macallinow waxaa laga rabaa inaad keentid waxa khaldan aada sheegtidaa laga rabaa nimanka diiday inaan issharaxno oo campaign garayno waad ogtihiin labadiinaba markhaati baad ka tihiin iyo saaxiibkii sayidba airportka kismaayaan kasoo lugeeyey anoo la i diiday dadkii iga soo qaadi lahaa iyo dadkii igu soo dhaweyn lahaa waad ogtihiin caqabadaha jira iyo inta maxaan ku idhaha murashaxiinta ah ee caqabadaha haysta waxaasoo dhan baa muuqda doorashaana la yidhi waxaa la yidhi doorasho haddana campaigna lama samayn karo doorashona kama socoto waxay yidhaahdeen saddex xildhibaan ba saddex qof baa naloo keenayaa mid baan ka qaadanaynaa anigii murashaxa ahaa anigiibaa jaadkiina ajuurigiina ah oo maxaan ku idhaha hal ka qaadanayo waxay yidhaahdeen toban qof baa usoo saxiixaysa qofka murashaxa madaxweynaha noqonaya xildhibaanadiina weli lama soo xulin xaggee shuruudahani ablakil ku yihiin oo lagu ablaygarayn karaa adaan ku weydiinayaa professorkaag waxaa soo haray arrinta oo saaxiibkay sayid uu ka hadlaayo oo ah maxaan ku idhaahdaa waa ammaan ammaanka waa sax calan bay leedahay waxaan ku idhahdaa waa dawlad nidaam bay leedahay doorashadii baa laydinka rabaa inaad qabatiin waxaa laydinka rabaa doorashadii inaad ku tartin haddaad dadka wax fiican u qabateen dadku idin doortaan haddaydaan wax fiican u qabanin oo dadku idinka leexdaan inaad ka leexatiin laakiin wax fiican baan qabanay annagaa joogayna meesha ma taalo waxaa soo hadhay dhinaca murashaxiinta waxa weeye midda uu saaxiibkay ka hadlay oo uu yidhi murashaxiin meel kale laga soo diray so horta sideedaba muqdisho in laga yimaado dembi maaha waa caasimadii qaranka soomaaliyeed in muqdisho laga yimaado ama la aadanayo inay dembi tahay in caasama caasimada wadamo shisheeye la aadanayo inay inayna dembi ahayna wax fiican tahay horta aniga meeshay ka timid shacabka soomaaliyeed baa la weydiinaya waxaa soo haray odayaasha odayaasha iyagiiaba joogo aniga hadda odayaasha uma ihi abukaato umana hadlaaya waana wax jira oo aan la qarin karin waa beriye sacaba laguma qariyaa layidhi way joogaan waana la yaqaanaa wuuna ogyahay maxamuud sayid iyo odayaasha iyo adiga saare ee khadka ku jira ee maxaan ku idhaha hogaaminaya dooda aad baad u taqaanaa dhaqanka halkaan joogiya sida ay yihiin oo maxaan ku idhahdaa kuwo shalay iyo daraad abuurmay aan ahayna soo jireen soo jireen soo jireena ayaa meesha jooga waxaa meesha loo baahan yahay oo oo loo baahan yahay wanaag baa loo baahan yahay wanaagana waxaa la rabaa dadka meesha jooga puntland bay ka dhacday doorasho federaalka ka dhacday koonfur galbeed bay ka dhacday maxaan ku idhaha kala duduwanaadaa siyaabo kala duduwan ha u dhacaa laakiin at least eighty percent seventy percent hataa haddii aabasi saxa loo qabto waxbay ahaan lahay waxaa soo haday arrinta ku saabsan dhibaata inayna jubbaland ka dhicin annaga in dhibaata ka dhacda ma rabba wax kastaanu dulqaadanay laakiin waxaan rabnaa doorasho xor iyo xalaala inay dhacdo oo toddobaatan iyo shanta xildhibaan oo beeruhu la yimaadeen marka ay la yimaadaan hool la galo dhalooyinkii halkaa la dhigo kaamirooyinka caalamka la kor saaro xildhibaanka loo yeedho warqadoo cad la siiyo uu codeeyo halkaa laga soo saaro qofka ku guuleysta uu noqdo kii ku guuleystana aanu la shaqayno intaasaa loo baahanya intaa sidii lagu heli lahaa yaa loo baahan yahay caydiidna garla calina garla looma baahne waxaa loo baahan yahay hebelow waa gar daran tahay hebelow garaad leeda professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed ambal siyo horta daray cabdirashiid xidigdad buu ku saxsan yahay waxa weeyaan inay ka dhacdo meesha doorasho xalaal ah oo macnaha runtii transparent ah credible ah lagu kalsoonan kara inay timaado waa waajib saaran nimanka nimanka talada haya weyaan nimanka nimanka talada haya ee t iyo waktigoodu dhamaanayo inay sameeyaan jawi macnaha yani waxa weeyaan cadaalad ay wax ku dhici karto Mhm.
waxa ayagay dad ugu jirtaa waay ummadana dad daba ugu jirto cabdita cabdita uu ku saxsan yahay dadka micnaha waxa weeye xo- dadka inay si xor u kambeyn gareeyaan fikradaha ay doonayaan waddanka inay ku maamulaan ay gadaan yani gobolkan waa gobolka ugu barwaaqda badan waddanka soomaaliya weyaan waa gobol micnaha xoolihii iyo beerihii iyo kalluunkiiba yani waxa uu kalluunsaday weyaan haddii micnaha gobolkani uu hagaago oo gobolkani micnaha gobol micnaha maamul fiican uu ka dhasho oo dad fiican oo xikmad leh oo micnaha vision leh ay qabtaan waxa weeyaan waa gobol micnaha soomaaliya tusaale looga Waad.
qadan karaya weyaan adigoo mahadsan profesor cabdihaab sheekh cabdisamed een sida muuqata hadda igad ayaa een dhowrkii cishe lasoo dhaafay ku sugnayd magaalada kismaayo ilaa iyo afartii bishan agoosto een waxay soo saareen war-saxaafadeed ay uga hadlayaan doorashada ka hor oo ay leeyihiin doorashada jubbaland oo hagaagto waxa ay ka dhigan tahay in soomaaliya hanaankii dibudhiska iyo dowlad wanaagga uu ka hirgelay nabadii iyo ah, ammaankii iyo deganaanshiyaha iyo kobaca dhaqaalaha iyo wax walbana la amba qaadayo marka bal igad markaad fiirisid war-saxaafadeedkeedan dhinacyada way la kulmeen odayaasha dhaqanka way la kulmeen een, ururada bulshada ay la kulmeen maamulka jubbaland ay la kulmeen musharaxiinta ay la kulmeen een, maxay ka bedeli kartaa sida haatan ay wax yihiin saara horta igad waxa weeyaan igad waxa weeyaan waa hay-ad igad lafta qudheeda su-aalo badan baa ka taagan runtii marka dhab lo- marka dhabta laga hadlo waxyaaba badan bay ay iga- igad ku guuleysan lahayd inay samayso laakiin imanka waxa weeyaan igad waxaa waxaa waxaa hor- waxaa hor yaala in micnaha wax un ay ku heshiiyaan labada dhinac iska soo horjeeda inay ka shaqayso oo ay dhexdhexaadiso oo micnaha si dhaba u dhexdhexaadiso oo si dhaba loo wada hadla qadiyadda in maanta meesha maanta maanta ka taagan qadiyadda maanta laga wada hadlayo doorashada ah in si sax loo wada hadlo in yani dadka micnaha waxa weeyaan ugaasida soo xulaya barlamentarianka inay yihiin ugaasida saxda inay yihiin ugaasi micnaha yani gacanta lagu soo qoysan noqonin oo micnaha ugaasku ugaas sax u yahay beesha matali karayo xor u yahay fikir fikirkiisa xor u yahay qofka micnaha uu doo isagoo dooran inuu xor u yahay ammaankiisa in lasugu lasugu karayo aan agajiglayn iyo macnaha waxa weeye cabsigelin in barna aan lagu qabanin marka igaad waxa loo baahan yahay maadaama imanka macnaha waxa weeye af- amison inay mas-uul ka tahay ammaanka ay mas-uul ka tahay in odayaasha ammaankooda ay sugto in liiska micnaha lasoo gudbiyay ay sax yahay inay kuwada qanci karaan labada dhinac iska soo horjeeda micnaha siyaasiyiinta ay ku Waa.
qanci karaan inay keento micna maamul cadaalad ah oo micnaha oo sax ah oo lagu kalsoonaan karo oo ka dhigi karta doorashada maanta ka dhacaysa yani jubbaland ka dhacaysa mid xalaal ah oo sax ah oo micnaha waxa weeye caalamka la aqoonsan karayo dowladda dhexe ay aqoonsan karayso micnaha waxa weeyaan in yani credible ah dadka shicibka ku nool jubbaland ay aqoonsan karayaan taa ayaa loo baahan yahay marka africa union ay ka shaqeeyaan oo si sax ay uga shaqeeyaan africa union waxaa loo baahan yahay inay midoobaan maanta ay dadku waxaa loo baahan inay iska soo horjeedaan marka inay midoobaan aa loo baahan yahay hal mowqif ay qaataan oo micnaha wax saxa oo dhan dhab oo lagu kalsoonaan karo meesha ay keenaan aad aada umahadsan horta arrinta igad baan rabaa arrinta igad baan rabaa in yar eh, professorku waxaa laga yaaba waa ka maqayaa laakiin anaa kismaayo joogay inta ay joogeen oo dhan igad horta waa timid halkan eh, raga khiyaara yimid eh, anoo aada ugu mahad celinaya laakiin waxaan eh, rabaa inaan hoosta ka xariiqo dadkaas waxaa loo diiday access ama ama ama dhaqdhaqaaqii ay ku arki lahaayeen cidda ay u baahdaan waa laga xayiray yaa u diidaya Eh, annaga murashaxiinta maamulka maamulka dadka hadda jooga ayaa ka xayiray dhaqdhaqaaqii dad kooban oo iyaga ay ugu talagaleen oo ay u diyaariyeen oo ay maxaanku yidhaha xafijiyeen waxa ay ka hadlayaan ayaa loo diyaariyey dhinac kasta oo ay tahay waxaa dhacday annaga murashaxiinta waa la kulanay waxaana kula kulanay xarunta u n k airportkan kula kulanay ha odayaasha dhaqankay la kulmeen oo aerobotka kulankan Ikaadi, weyn ee ka dhacay saara saara saara ku- eh, ikaadi eh, waa- siday ku timid baan rabaa inaan ku odayaasha dhaqanka inay la kulmaan wax sahal ku yimid ma annaga ma- waa laga xayiray dhaqdhaqaaqii oo dhan inay cid la kulmaan cid loogu talagalay oo loo diyaariyey oo maamulka u diyaariyey oo maxamuud sayid iyo tiimkiisa ay u diyaariyaan maahana hal qof oo kale inay la kulmaan waa laga ilaaliyay laakiinse annaga aqoonta aan u leenahay iyo connectionska iyaga waxaan suuro gelinay inay annaga nala kulmaan oo xarunta u n k airportka ay nagula kulmaan markii loo diiday magaaladii inay kulan ku sameeyaan waxaa dhacday markii halkaas ayaa referensiga ka yimid odayaashii laga qarinhayay inay la kulmaan oo annagu aanu keenay inaanu dhahno odayaashaasaa lagama maarmaan inaad la kulantaa shalay waxay suuro geli weyday odayaasha afar me- saddex meelood baa lagu ballamiyey oo la yidhi halkaasaan idinku imanaynaa oo su- oo suuro geli weyday cabdirashiid xidig wuu go-ay horta ma ahan waa dunyada waxaan jirin iyo qof rabitaankii iyo qof eedii ma ahan wax xaqiiqda laga hadlaya igad waa timid annaga waxayna weydiisteen inay arkaan guddiga doorashada waxay la kulmeen guddiga doorashada waxay la kulmeen odayaashii xildhibaanada xulayey oo isku dhan oo reer jubbaland ahaa waxay la kulmeen bulshada rayadka waxay la kulmeen xildhibaanada qaranka oo goobjooga ka aha doorashadoo labada aqalba ka koobnaa kadibna waxay la kulmeen musharaxiintii hore ee diiday inay registrationka qaado oo damaca musharaxnimada ku jiray oo magaalada guryo waaweyn ka degan oo ku xoolo qalato ayagoo aan musharaxnimadii qaadanin ayaga ayaa waxaan ku nidhi waxaad iskula kulmi kartaan xarumaha dawladda iyo meelaha ammaanka ah oo meel alla meesha adinku degan tihiin saaxiibtay xidig iyo raggiisa ayagaa doortay inay u-n-ka kula kulmaan annaga maana faragelin kadibna igad waxay noo sheegeen markay liistiga xaqiiqda ahaa raadiyeen inay laba oday maqan yihiin odayaasha dhaqankana ay u sheegeen labada odayna xaq baad uleedihiin arkaa mid waxay ka diidiidan yihiin arka annaga waa casuunay guddigii waa casuunay waa naga mid ayagana way la kulmeen horta runtii professorka waxaa laga yaabaa inta badan baraha miidiyaha iyo waxaan waayadan dambe soomaaliya kala geeyey inuu daba socdo xaqiiqda jubbaland waxay u hawlgashay doorasho xor iyo xalaala inay qabato way hal sanuu processkan soo socday hal sanuu soo socday hay-adaha dawladda golaha wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland baa soo abaabushay habraac iyo xeerkii hore guddigan mandatekiisa waa dastuuriyan baarlamaankii baa meelmariyey eerli sanadkaa markuu bilaabanayay guddigan baa la dhisay guddigan waa madax banaan yahay doorashada iyagaa maamulaya waata daqiiqad wax ka yar iigu soo koob hay-adaha marka dawladdana hay-adaha dawladdana hay-adaha dawladdana siday u shaqaynayaan ciddii xildhibaan xuli lahayd iyo ciddii xildhibaan u tartamaysay iyo ciddii madaxweynuhu tartamaysay iyo guddigaasna santar bay isu yihiin runtii marka laga hadlo jubbaland doorasho xor iyo xalaala inay qabata ayay ka go-an waadna arki doontaan siday u dhacdo beentana way hari doontaa siyaasadda ka imaanaysa waxa jubbaland iyo dadkeeda ka baxsan oo banaanka ka imaanaysa oo ku dhisan nin baan jeclahay oo waxaan rabaa inaan madaxweyne ka dhigo midna waan necbahay oo waxaan rabaa inaan meesha ka saaro oo faragelinta ah weeye waxa jahawareerka abuurayo musharaxiintii damcay inay tartamaan oo xamar laga soo abaabuliyo oo gruubka ahaa waata taas oo dib ha- uguma ama- noqonayna hadda en Ayagoo maxab xor- ayagoo adigoo xor ah.
mahadsan adigoo ayagoo mahadsan xor ah bay kasbaanyo joogaan madaxweyne Staff baa ku-xigeen la siiyey eelaboorka laga soo dhaweeyey eelaboorka laga soo dhaweeyey staff baa la siiyey guryahay degan yihiin bulshada ay la shiraan waa tubaa cidda maalin keliya waddo ka xaniftay waa inay caddeeyaan weeye waayahay taas dib uguma Marka noqonayna hadda waxaan- gabagabadii aan maraynaa intaas xalka waxaan isma saaro annaga waa xalka ii sheeg gabagabadii ayaan maraynaa dastuurgan u dhaaranay halka halka waxaa weeye jubbaland doorashaa ka dhacayso baarlamaankiina waa loo tartamayaa odayaashii iyo beelihii iyo xodxodashaa socoto ciddii een noqon lahayd xildhibaanadii hore oo tartamaya iyo xildhibaanada cusubba cid ilaahay u nasiibaa guulaysani baarlamaankii waa dhismayaa kadibna halkaasaa susuuq la dhisayaa madaxweynihii baa loo tartamayaa ciddii kusoo baxdo oo codeeriga yeelataana la dhaarinayaayo jubbaland afarka sanoo dambe een hogaaminayso waayahay halka waa in doorashadaas iyo habraaca guddiga doorashada ay dejiyeen madaxa bannaan iyo nidaamyada iyo shuruucda doorashada loo dejiyey oo dowlad goboleedka ay mas-uuliyaddeeda leedahay waa in loo hoggaansamo wey halka aad baad Ayada umahadsan wax- tahay waaye wax ninkaclaysi naamcadaysi wax xeerka ka baxsan soomaalida kusoo daashay cid yeelaysana ay dib ugu noqotana ma jirto een waxaan siinayaa mudane xidig inta aanan u gudbin een professor cabdiwahab sheekh cabdisamed een adigana wax ka yar daqiiqad maxay kula tahay xalka haddaad iigu soo koobto saaray adoo aada u mahadsan horta saaxiibka maxamuud sayid aada waxa u fiicnaan lahayd xilli xilliyadii barakeysnaadaa lagu jiraa ilaahay inuu ka cabsado doorasho xor iyo xalaalna uma socdo wanaag inuu meesha ka dhacana ma rabo inuu maxaan ku idhaahdaa si fiican oo xataa boqolkiiba eh, kontona wax u maamulana ma rabo xildhibaanada odayaashu ay soo qori lahaayeen asaga gacantiisa ku qora rag oo dhani inta tiimka ayagaa wada qorta odayaashii oo dhanna waa la baakin gareeyay shan iyo labaatan iyagoo ah waa kuwa banaanka fadhiya halka annagu waxaan u aragnaa doorashooyinka soomaaliya ka dhaca siday u bixi jireen doorashada ha lagu celiyo guddi Waad.
doorasho ama kan ha ahaado ama mid kale ha ahaado ama kaanaga ha ahaado ama iyagoo laysku daray ha noqdo meeshuu ka dhici doono waa meesheeda laakiin midka muhiimka wuxuu yahay odayga dhaqanku inuu xildhibaan ka soo xulo xildhibaanadaasi ay noqdaan xildhibaanadii murashaxiintu inay tartamaan shuruudihii la raba ha lagu keeno shuruudaha aanaan buuxinaynin annaga ma jiraan laakiin waxaan rabnaa doorashadaasi xor iyo xalaal inay noqoto boqolkiiba toddobaatan in aliista ay macquul tahay soddon ha xadaan ama ha boobaan waxba kama qabo Ugu dambeyntii.
afrika oo dhan bay ka dhacdaa waaye waa gaari doonaa boqolkiiba boqol inay noqoto waxaan ka rabnaa boqolkiiba toddobaatan xor iyo xalaal inay ka dhigaan eedaynta kale iyo maxaan ku idhaahdaa dadka kale iyo xagxagashada kale intay iska daayaan soomaali oo dhan baa markhaati ka ah adduunka oo dhan baa markhaati ka ah sida wax u socdaan laakiin boob iyo cagajuglayn iyo dhibaato iyo maxaanku idaa qofkii iga soo horjeeda ugaadkii iga soo horjeedaan ruqsaynaya murashaxii iga soo horjeeda waktigaa ka dhamaaday murashaxa aanu arkay inuu maxaanku idhaahdaa uu tartanka uu culays ku Waa tahay.
keenayo waa ka Aad baad u mahadsan tahay.
xidhaynaa waxaasi wax la qaadan kara maaha waxaana rabnaa soomaali iyo caalamkuba inay arkaan waxaanan soo jeedinaynaa bahashaa in dhexda la dhigo oo Waay.
doorasho xor iyo xalaala lagu laabto nimankaasna nasiibkooda ay qaadaan oo ilaahayna aamidaan aaminaan ummadoodana aaminaan cidna xoog iyo iyo iyo iyo maxaan ku dhaha jujub wax kagama qaadan karaan waa tahay ugu dambayntii waxaan siinayaa professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed daqiiqad wax ka yar adiga qudhaada xalka maxaad is oran lahayd oo reer jubbaland iyo dhinacyadaba u habboon oo oo in lagu soo dabaala ay tahay xaaladda waxa- waxaan kula talin lahaa qolooyinkan tartamaya ama muxaafadka ama mucaaradkaba ha ahaadaane inay ummadda u turaan ummadba inay u turaan ayaga isu tanaasulaan yani wax un yani ummadda u cuntumi kale ay ku heshiiyaan waa in la ixtiraamo odayaasha dhaqanka in la ixtiraamo Waa tahay.
oo macnaha ay xor noqdaan oo ay si xora wax u xuli karayaan waa inay dhex- waa inay dhacda doorasho saxa oo xalaal ah oo at least macnaha yani ummadda meesha ku nool u wada cuntumi karaysa waa inay dhacdaa dad macnaha waxa weeyaan yani doorasho la la oran karayo doorashadani macnaha at least macnaha waa macquul oo ummadda ay u cuntumi karta maaragtay Aad- waa in ummadda loo turaa waa in dadka loo turaa waa in macnaha yani odayaaqabadka macnaha waxa weeye- waxa weeye la ixtiraamaa waa in macnaha uusan dhiig ku daadan haba yar doorashada uusan dhiig ku daadanin waa tahay.
maxaa yeelay adduunka o dhan baa eegaya oo jubbaland eegaya caalamka o dhan baa idin fiirinayo war arrintu way ka weyn tahay kismaayo way ka weyn tahay caalamka o dhan baa linka eegaya war nimayaho u dhaqma si dad dad mas-uula u dhaqma oo isu tiraazula oo isu tura oo walaal noqdo oo wax isu quura aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiinba mudanayaal doodan aad baan ugu farxsana inaad igala wada qayb gasheenna adaa mudasaar aad baa umahadsan tahay guud ahaana barnaamijkeennii faaqdaada toddobaadka ayaan toddobaadkan intaasi ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka waxaa igala qayb galay oo aan u mahadcelinayaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo ku sugan magaalada kismaayo brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamad oo ku sugan magaalada nairobi islamarkaasina ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo sidoo kaleeto xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo isagu ka mid a musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee jubbaland kuna sugan kismaayo doodiina waa naga intaa intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo
aad iyo aad bay u mahadsan tahay saar cabdi axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka haatanna magaalada baydhabo waxaa lagu dilay magaalada baydhabo duuleedkeeda ee xarinta gobolka baay allah u naxariistee cali aadan marguus oo hore u ahaan jiray siyaasi sannadihii ugu dambeeyeen ee noqday ganacsi iyo beeroole ganacsadahan ayaa lagu dilay beertiisoo ku taalla magaalada baydhabo duuleedkeeda mar kale aan ku celiyey mukhtaar axmed xamed mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray baydhabo tirada dhimashada ayaa maraysa shan ruux iyadoo saddex ka midana ay yihiin dad shacab ah oo aan waxba galabsan waxaa ka mid ah dadka la dilay ganacsado caan ka ah deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kaasi oo lagu magacaabi jiray cali marguus waxaa la dilay ganacsada cali marguus xilli uu ku sugnaa beertiisa oo ku taalla duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dilka shanta ruux waxa uu salka ku hayaa aana qabiil waxaana xaaladda magaalada baydhabo ay u eg tahay maanta mid kacsan odayaal iyo xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa wada dadaallo lagu qaboojinayo xaaladda kacsan mana jirto ilaa iyo hadda go'aan rasmi oo shantan ruux dilkooda ay ka gaareen maamulka iyo odayaasha dilka maanta ka dhacay magaalada baydhabo iyo duleedka magaalada ayaa la xidhiidha muran ka dhashay dhul iyadoo ganacsadahana la dilay isagoo aan ka warqabin oo ku sugnaa gudaha beertiisa allaha u naxariistay cali marguus wuxuu ahaa qof aad horumar uga sameeyey ganacsiga iyo beeraha wuxuuna ahaa shakhsi bulshada ku dhiirigelin jiray tacabka iyo wax soo saarka in la horumariyo toddobaad ka hor ayay ahayd markii uu ka hadlayay bandhiga baydhabo oo uu ka mid ahaa ganacsada cali marguus dadkii kusoo bandhigayay dalagyada ay beerayeen bandhigun oo laha bandhi ku hayo wax soo saarka beeralayda koob ee baydhabo oo laha ka bandhi ku hayo khudaartun isin arag u haytan i misgeedun i caanadaas i saliidda may ku kooban yihin khudaarta haddii aanan ka maraya basalla arag u haytan ansalaatada arag u haytan koostada arag u haytan barbarooniga arag u haytan basbaaska arag u haytan i qasabka misgeeda misgeedoy geley digir sisan oo yoona noocyo eh loos gabalday caano gaal oo saafe eh si moorada lahankumaali ee lahanbiraan si kastaba ha ahaatee dilalka aanooyinka qabiil ayaa saameyn ku yeesha bulshada waxaana la beegsadaa dadka haldoorka oo muhiim u ah bulshada mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com halkaad nagala socotaan dhegeystayaal weli waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington haatanna bal aan ku wada nasanno dhammaanteen sida laamalooshaha waxaa ku luqaynaysaa khatra daahir cige
heestaasi khatar daahir ayaan kusoo xiraynaa idaacaddii fiidnimo waa anigoo haaruun macruufa ibraahim xasan daanduray iyo jemi fari oo ah farsamo yaqaanka intaa idinku kulmi doonno idaacadda subaxnimo nabadgelyo